dugsiga la xigmaya munaasabada bileeran qubati ardayda kaalmo hore ku galay sanad dugsiyeedka iyo ardaydanka akhlaaq faylahaye ee dugsiga iyadoona ku qeyb galeen munaasabada mas-uuliyiin ku tirsanga dowladda waalidiina bulshada qeewashe sharduban iyo marti sharaf kala iyo ardayda qalinjabiyaasiya onkoreyntiiyo weliba munaasabada ku hadalaya gudoomiyaha iskuulka cabdiraxmaan maxamed nuura iyo ardayda ka bogaadi iyo dadaalsho lama jibaaranga waxaa ku bogaadinayaa ardayda dhammaan rag iyo dumarba inay ku dadaalaan waxbarashada sababtoo ah waxbarashadu waa hormuudka qofka u horseedi kara inuu noqdo noloshiisa inuu horumar ka gaaro hormuudka u horseedi kara weeye waxbarashadu qofka bini'aadamka ah aqoonla'aan waa iftiinla'aan intaa kadib waxaan ku bogaadinayaa ardayda dhammaan inay ku dadaalaan waxbarashada adduunka waxa madaxweyne ra-iisul wasaare baarlamaan dhakhaatiir aqoon-yahan injineer waxaa ka wada jira caalamka adduunka ma aha waxay ku dhasheen ee waa waxay barteen oo wakhti bay geliyeen taasina waxay ku caddaynaysaa wax kastooo aad wakhti gelisid inaad ka meelgaari kartid oo aad isku taxallujisid mas-uuliyiintii munaasabada ku qeybgeliya dhammaantii oo ka dheeradeen muhiimada walbarashada welibana yoanka habaliyeeyana guulayo diran ardayda kaalimo hore ku gali sanad dugsiyeedka iskuulka alxikmaa ardada la abaalmariyo waa qayb ka mida dhiirigelinta waxbarashada weliba xilliyadan oo kale oo imtixaanada qaarna waxaa la yidhaahdaa waa xilli la gudbo fasal laga gudbo fasalna loo gudbo xilliyana waa imtixaanada teeramka oo kale iyo kuwa la midkaa marka kuwa aan fasalada laga gudbayn laakiin ee waxbarashada imtixaanadeeda la galo ama la qiimeeyo ardada in la abaalmariyo waxay tusaysaa sida ay maamulka iskoolka iyo dugsiga iyo macallimiintii maamulkiisa uga go'an tahay in waxbarashada la dhiirageliyo runtii waa arrin kudayasho mudan aad iyo aad baan idiin dhiiragelinayaa maamulkan uga mahadcelinayaa iskuulka alxikma annagu saaxiib baan lanaha xafladihiisa o dhan waa ka soo qayb galnaa bulshada reer gaalka ciyana waxaan leenahay ha ka faa'iidaysteen fursad weeye annagu waa u ducaynaynaa allah idin guuleeyaan leenahay dhammaan allah idinku guuleeyaan leenahay taxaanka nagu hadeed waxbarashada waa waxa dadka aan waarid baana annagu ardadii kaalmay gasha farxad weyn bay waaridka u taha qofka inta wax la baro wixii la baray ka soo dhalaala waa waaridkiisna waa u ducaynahaya waayo wixii la geshay buu macnaha yuu ka soo dhalaala qofka inta wax la baray soo koriyey oo juhdi la geliyey oo meel la geeyey yacni iska noqdo seegseegga dee waaridkiisna waa ka naxayaa meeshaas waxa uu helaya ma lah laakiinse qofku markuu kaalin soo galo oo wixii iyo juhdigii la geliyey uu ka soo baxo waxay noqonaysaa in waaridkiisna farxo waaridka hadduu uu kuu duceeyana hadda midda addunya aakhiraba waa liibaanaysaa inay kor u soo qaadaan baa la rabaa ayagaa dhallinyaradiiya ayagaa wax la baray ayagaa ubixii soo kacayaya waxaa la rabaa gobolka nabadayntiisa iyo waxbarashadiisa iyo aqoontiisa dhallinyaraday saaranta waxaanu kula dardaarmayaa dhallinyarada inay fursad weyn bay haystaan ay ka faa'iideeyaan dadkan uga faa'iideeyanrabaa inaan halkaan uga hambaliyeeyo ardayda kaalimada koowaad gashay oo maanta halkaan aan iskugu nimid inaannu kala qayb galno farxadooda marka koowaad waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo oo dugsigan maamulkiisa iyo shaqadiisa u socotay aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa kaan shaqeeya waa in loo mahadceliyo wadankan iyo dalkaan hogaamin doona waxqabadkiinni waa la arkay halkaas ka wada wabilaahi towfiiq